bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay shanta bisha agosto sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gobolka bakool ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaal ay ka qayb qaateen diyaaradaha dagaalka ee ciidanka amisom uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo dalan doole oo ka tirsan gobolkaasi bakool ayadoona dagaalku u ahaa mid labada dhinac ay soo adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan waa al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ay kaabayaan kuwa midooda afrika ee amisom dagaalada ayaa la sheegay muddo saacadaha inay qaateen waxaana dadka deegaankaasi ay ku warramayaan inay maqlayeen daryanka madaafiicda labada dhinac dagaalada duqaymaha ay barbar socdeen ayaa la sheegay in lagu qaaday saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi waxaana wararku amisom ee kasoo baxaya ay sheegayaan in dagaalka lagu dilay saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kalena gaadiid dagaal ay ku qabsadeen ciidamada midooda afrika ee amisom waxaana la sheegay saldhigyo ay lahaayeen ururkii al-shabaab ee ku yaalay deegaanadaasi in lagu burburiy duqaymaha ka dhacay gobolka bakool wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee taliska ciidanka midooda afrika ee gobolada baay iyo bakool ayaa waxay sheegayaan haatan in magaaladaasi la geeyay laba gaari oo ka mid a kuwa dagaalka oo al-shabaab laga soo qabsaday waxaa sidoo kale amisom qoraal oo kasoo baxay lagu sheegay in ay dagaaladaasi horumar ka sameeyeen ciidamadooda sidoo kalena gacanta ay ku dhigeen deegaanka dalandoole iyo tuulooyin ku dhowdhow oo al-shabaab saldhigyo u ahaa waxaana ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya howlgalka ay halkaa kula wareegeen kuwa helinayay diyaarado dagaalo la sheegay inay leedahay dowladda itoobiya xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa si adagii kaga soo horjeestay qorshaha baarista shidaalka ee lala galay shirkad ka mida shirkadaha britain taas oo dhowaan warbixin ka soo baxday lagu sheegay kooxda la socodka xaaladaha xayiraadda hubka soomaaliya iyo literiya in ay qaab musuq maasuqa ku gashay heshiiskaasi iyadoona saraakiil ka tirsan wasaaradda macdanta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ku wareejisay lacaga aad u fara badan si heshiiskaasi loo meelmariyo xildhibaan jibriil xoosh oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in mudanayaasha baarlamaanka shaqadoodii ay gabeen taa beddelkeedana ay ku mashquuleen oo keliya mooshinka ka dhanka qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayagoona gebi ahaanba meesha ka saaray howlihii shaqe ee laga sugayay shacabka ugu fadhiya sida uu tilmaamay shirkadan britain ayuu ku eedeeyey in heshiiska lala galay uu yahay mid xaaraana xilli haatan baarlamaanka soomaaliyana uu fadhiyo qorshe ku aadan meelmarinta heshiiskaasi dhinaca kalena maamulka puntland ayaa kaga digay dowladda federaalk ee soomaaliya baarlamaankeeda inay meelmariyaan qorshaha ku aadan baarista shidaalka soomaaliya iyadoo la tilmaamay haatan in weli uu taagan yahay muran ka taagan arrintaasi wasaaradda qorshaynta wasaaradda macdanta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa iyadu ku hulan meelmarinta heshiisyada waxaa sidoo kale maamulka puntland oo tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid haatan lagu degdegayo kulan degdeg oo ay ka yeesheen ayna kalaga hadleen arrinta ku aadan arrinta haatan ka socota baarlamaanka soomaaliya ee ah meelmarinta hindisa sharciyeedka horyaala wasaaradda macdanta dowladdana ay horgeysay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer waxaa muran xooggan uu ka taagan yahay shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe halka uu ka dhici doono xilli kal hore uu shaaciyay guddoomiyaha gobolkaasi hiiraan ee maamulka dowladda soomaaliya cabdifataax inay isku afgarteen dowladda soomaaliya iyo isagu inuu shirkaasi ka dhaca magaalada beledweyneha xarunta gobolkaasi hiiraan iyadoona arrintaasi si aad ay kaga soo horjeesteen siyaasiyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha dhexe cabdi jinow ayaa waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid aan waxba kama jiraana sidoo kalena masiirka dadka ku dhaqan gobolladaasi aanu gaari karin guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya balse ayahood ayagu ay ka tashanayaan sidoo kalena ay ku heshii doonaan halka uu ka dhacayo shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wararka qaar ee la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in ay u badan tahay in shirkan uu ka dhaca magaalada beledweyneha xarunta gobolkaasi hiiraan inkastoo warkaasi uu yahay mid aan weli xaqiiq ahayn waxuuna cabdi jiino calis uu tilmaamay in arrinta ku aadan qabashada shirkan iyo halka uu ka dhici doono ay u taalo ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaguna ay ka tasha doonaan dhowaan ayaa lagu wadaa in magaalada beledweyne ama jowhar midkood uu ka furmo shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaa oo ay dowladda haatan dadaalkiisa wado xilli dowladda federaalka ee soomaaliya uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuudna lagu wada in agoosto ka hor labada kun iyo lixi agoosto laba kun lix iyo toban in dalkan ay ka dhacdo doorasho ka duwan tii dhacday sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ee lagu doortay madaxweynaha soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud deegaano ku dhow degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan wararka ka imaanaya in dagaal uu ku dhex maray al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona dagaaladaasi saameyn ay ku yeesheen nolosha dadka ku dhaqan baardheere iyo nawaaxigeeda deegaanka lagu dagaalamay oo qiyaastii soddon kilomitir u jira degmada baardheere ayaa waxaa la sheegay in ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen xilli halka hore ay ugu sugnaayeen ururkii al-shabaab ee ka dagaalamayay qaybo ka mid ah gobolkaasi gado wararka ka imaanaya gado waxa ay tilmaamayaan sidoo kale al-shabaab haatan in gabaabsi ay ku yihiin qaybo ka mida deegaanadaasi oo hore ay gacankuweyntooda si buuxda uga hayeen iyadoona haatan ciidamada huwanta isgarabsanaya ay kaabiga kusii hayaan qaybo ka mida tuulooyinka haatan ay ku sugan yihiin al-shabaab ee ku yaala gobolkaasi gado sida uu warbaahinta u xaqiijiyay korneyl aadan oo ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda ee hogaaminaysa dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab korneelka ayaa intaa ku daray inay jiraan dad nolosha ay kusoo qabteen intii uu soconaya dagaalka ay kula jireen al-shabaab ee ka dhacay nawaaxiga degmada baardheere ee gobolkaasi gado asigoo haatan tilmaamay in baaritaana ay ku soconayaan sidoo kalena ay ku jiraan gacanta ciidanka dowladda soomaaliya ugu dambeynna safaaradda soomaaliya ee dalkaasi koonfur afrika ayaa kulan ay la yeelatay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika ee soomaalida ah ayaa kala hadashay dhibaatooyinka iyo boobka inta badani loo geysta hantidooda iyadoona kulanka magaalada cabton ku dhex maray safaaradda soomaaliya iyo sidoo kale muwaadiniinta soomaaliyeed ee waddankaasi ku dhaqan uu ka qayb galay qusulka ahna kusimaha safiirka soomaaliya ee waddankaasi koonfur afrika maxamed cali mire kaasoo dhegaysanayay dooda iyo sidoo kale su-aalo dhowr oo ay weydiinayeen soomaalida ku dhaqan waddankaasi koonfur afrika kuwaasoo intooda badan ku taxalluqay sidii loo yaray lahaa boobka inta badani loo geysto hantida soomaalida ee dalkaasi koonfur afrika iyo sidoo kale in la yareeyo loona sameeyo boolis gaar ah oo ilaaliya ganacsiga soomaalida ee ku yaala waddankaasi koonfur afrika si meesha ay kaga baxda boobka inta badani soo laabtay ay samaynayaan dad koonfur afrikaan ah oo inta badan isku howlo waxyeelaynta iyo sidoo kale boob ka dhan ah soomaalida ku dhaqan waddankaasi koonfur afrika su-aalo weydiinta iyo sidoo kale dhegaysashada araahda soomaalida markay dhammaatay kadib ayaa qunsulka waxa uu ka hadlay arrintaasi asigoona tilmaamay sida looga bixi karo iyo sida looga baahan yahay in ay ula shaqeeyaan booliska waddankaasi koonfur afrika soomaalida ku dhaqan halkaasi iyo dadkiiyo la baraarujiyo oo ninka la yidhaahdo dhinaca aqoonta loogu ego dastuurkiyaa laga hadlay booliiskiyaa laga hadlay isdhexgalkiyaa laga hadlay aqoonta kiibaa kurowa safaaraddu maxay ka qabatay somala wuxuu sheegay in mas-uuliyiin ka socda dowladda oo tababar halkan loo keenay oo halkan iyagoo qeyb kala duwan ay yimaadeen tababarka halkan ay ku qaateen dibna soomaaliya ugu laabteen safarka waxaa u naxariistanay aan sheekaysanay wuxuu ii sheegay in la keeni doono mas-uuliyiin badan oo dowladda federaalka ka tirsan tababar loo samayn doono laakiin boqolkiiba konton ay noqon doonaan dhalinyarada soomaaliyeed oo joogta dalka koonfur afrika oo xirfad aqooneed aan lahayn waa boqolkiiba konton arrintaas safaaradda waxay ka qabatay waa su-aasheeda koowaad waxaa kaloo ka xumahay balse arrintan ayaa imaanaysa xilli soomaalida ku dhaqan waddanka koonfur afrika ay ku eedeynayaan boobka iyo dhaca loo geysanaya inay qayb ka yihiin ciidanka booliska waddankaasi koonfur afrika kuwaasoo xilliyada boobabka ay dhacayaan sidoo kale u geysta boob joogto ah ayadoona mararka qaar gala dukaamaka soomaalida ay leeyihiin xilli ay tilmaamaan in baaritaanno ay samaynayaan kuwaasoo hore usii qaata lacagaha kaashirka ah ee yaalla dukaamada soomaalida ee waddankaasi koonfur afrika waana dhibaato inta badani ay wehel mar walba leeyihiin dadka soomaalida ee ku dhaqan waddankaasi koonfur afrika warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu